بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد wuxuu ku saabsan yahay kitaabkan kitaabu ljinaayaat waa rubcii afaraad ee axkaamta fiqiga ee kitaabka la yidhaahdo gaayat taqriib algaaya matlu lgaaya waltaqriib ee uu leeyahay abulxusein axmed axmed bin alxusein bin axmed al asfahaani oo loo yaqaano abu shujaac loo yaqaano marka waxaan ka soo baxnay ama sida fuqahaduba fiqiga waxay u kala qaybiyaan afar baab ayay u kala qaybiyaan baab ulcibaadaat haddana waxay ku xijiyaan gaar ahaan shaaficiyadu baab albuyuuc iyo wixii raacsan haddana baabu nikaax haddana kitaabka jinaayaadka ama jiraaxaadna waa yidhaahdaan qaybta horade cibaadadii ku tacalluqdaa sidii salaada loo tukan lahaa soonka iyo xajka iyo arkaantu islaamka sidii loo gudan lahaa amaa towxiidka kutubo khaasaha looga hadlaa oo shahaadada iyo arkaanteeda iyo iimaanka iyo kutubada towxiidka la yidhaahdo ama caqiidada la yidhaahdo kutubahaasaa looga hadlaa afarta rukni oo kale ayaa baabulcibaadada looga hadlaa in la hormariyana waxaa weeye ahmiyo weyn bay leedahayoo hadda qofka waxa kusoo wajahano ugu horeeya waxa weeye waa cibaadada ilaahay subxaana wa tacala loo guto salaadii iyo soonkii iyo zakadii iyo xajkii ilaa markuu qofku mukalaf uu noqdo cibaadadaa waajib ku ah qofka hadduu cibaadadii alla oo garto subxaanahu wa tacaala oo wax garto u qaan gaaro waxau u baahan yahay inuu isku filnaado oo shaqaysto oo mucaamalaadka u dhex galo mucaamalaadka hadda sharciguna waxna waa xarimay waxna waa xalilay sida beycaba ilaahay u xalilay ribadaba u xarimay wa axala allahu lbeyca wa xarama ariba marka buyuucdii iyo sidii loo shaqaysan lahaa iyo xirafkii iyo waxa xaraama iyo waxa mubaaxa iyo waxa karaahiya iyo waxyaalahaas inuu kala yaqaano wa ilaa xaaraamtiibuu cunaya akala riba ribadii iyo xaaraamtii iyo waxyaalahaas ayuu maanta ma arkaysa oo cunaya qofkii hadduu marka quudkiisii ou daryeelo haddana waxaa weeye shahwa meesha imaanaysa guuruu u baahan yahay axkaamtii nikaaxa waa inuu yaqaano ilaa haweenkan qaara guulkooda guurkooda uu xalaal u yahay qofka qaarna xaaraamuu ka yahay sida maxaarimta oo kale marka waa inuu maaragtay axkaamtii nikaaxa iyo wuxuu ku ansaxayay iyo shuruudiisii iyo dalaaqii iyo waxa ku xarin maayo iyo qaababkiisii iyo inuu maarata u kala barto wey soo maa markuu insaankii intaas uu helo bini aadamka tacad iyo duqyaan laga weyn maayo waa isku xadgudbaya ma waa la isdardaraya guurkii baa la isku qabsanaya waa la isku diraya waa la isdhaawacaya buyuucdii iyo xoolihii baa la isku qabsanaya mashaakilaad baa dhex mari hadhow waxbay isgaarsii doonaan hadhow kala xukun ayay u baahantay qofkii qof dila qofkii qof dhaawaca qofkii qof xoola ka xada qofkii dhaca iyo waxyaalo kaloo baabkaa la haleeshiiyo ma garate oo sida jihaadkii iyo si dadkii loo kala xukumaayey iyo maxaa qofka see wax loo dacwadii see loo qaadaa see loo kala xukumaa baabkii aqdiyada iyo xukumkii iyo markhaatiyaalkii iyo baabkaasoo isagana baab weyn ah iyo wax kaale la haleeshiiyo kale sida nadarkii iyo dhaarta iyo kafaaradeedii iyo waxyaalahaas oo kale ayaa marka looga hadla baabkan marka waa baab aada iyo aada muhiim ah oo qofka muslimka mukalafka inuu barto u baahan yahay haddii kale diinta martibuu ka noqonaya waana meelaha xuduudda iyo maaragtay diinta ay ka duraan dadka gaaladaahi ay ka duraan haddii marka qofka uusan baran axkaamta iyo maaragtay asraarteeda shareecada waxa ku jira iyo masaalixda ku jira iyo sharcigu markuu qisaasi waxyaalahan jidaynayo mafaasida iyo balaayada la hor istaagayo hadduusan baran qofkii markaa diintiisa ayaa shaki laga geli karaa marka gaar ahaan zamankan ummadii gaal iyo muslim isku dhex milmay muwaasalaadkii iyo balaayadii ay maaragta gaaladii saydaradeedii iyo muslimiinta ay ku hayaan meel walba ay muuqato qofkii marka in diintiisii laga tashkiikiyo shaki laga geli way sahlan marka axkaamta in la barto waa lagu soo xuuntama ummadiibaa u garnaqi masaa-ishii nikaaxa masaa-ilkii maaragtay isdhaawaca dhaxalkii waxyaalaha axkaamta marka waa in la barto dadka wax lagu kala xukuma kitaabu ljinaayaat jinaayaadkii ayuu u kitaabay jinaaya waxaa weeye jinaayaad waa jamcu jinaaya macnaha waxaa weeye qofka dhibaato loo geysto qard laga galo mara janaa caleyh macnaa qofkii dhibaato u geystay jirkiisa ama naftiisa ama dhaawac ama xoolo ama cirdigiisa ku tacadiyey waxyaalahaasoo dhan jinaayaad waa la yidhaahda marka waxaa la yidhahdaa luqatan altacaddi calaa badanin ow maalin ow cirdi qofka dhiiggiisa iyo jirkiisa in lagu tacadiyo oo lagu xadgudbo ama xoolihiisa ama sharaftiisa la qadfo maalan oo kale saas oo kale wa laakiin culummadu wixii ku saabsan fuqahadu dadka lagu tacadiyo badankiisa jinaayaday ku magacaabaan wixii tacadiga oo maaragtay xoolaha iyo cirdiga sida xatooyada iyo qadafka iyona iyo qofkii khamrada cabo iyona waxyaalahaas xuduudna waa ku magacaabaa iyadan qisaastii lafteeda xuduudda dhinac baa ka soo gelaysa marka sharci ahaanna waxaa weeye altacadii cala albadan bimaa yuujibu qisaasan ow maalan ow kafaara waa qofka oo lagu tacadiyo wax waajibinaya qisaas ama xoolo qofkii in loo soo dhiciyo ama kafaara inuu qofkii xoolo bixiyo oo mago wax mag dhabo diyadii oo kale ama kafaaro uu bixiyo qofkii qof dila khada u dila hadda waxaa weeye xoolona waa laga qaadayaa kafaarona waa laga rabaa oo diyadii khada ahayd ayaa laga rabaa wuxuu ugu soo hormariyey marka wixii jinaayadii nafta laga gelayo haddana wuxuu kusoo xijiyey jinaayadii ama qaladkii laga gelayay atraafta iyo maaragtay qofka xibnihiisa shiikhu marka wuxuu yidhi wal alqatlu dilitaanka qof la dilo calaa halaathati adrubin saddex qaybood ayuu u qaybsamaa dilka qof la dilaayo waa saddex qaybood camdun maxdun ula jeeda cad oo qofku kas cad oo bareer ah qofku u dilo wa khada-un maxdun iyo gef baraxla oo qofkii khada iyo lama filashaana iyo kama ayuu qofkii ku dilay wa camdun khada-un iyo ulakac oo gefna oo ku jiro labadooda ayuu iska korsan yahay dhinac haddii laga fiiriyana ulakac weey iyo qasad dhinac haddii laga fiiriyana waa khada oo qalad weey hadhow noo kala sheegi doono faalcamdu lmaxdu ulakaca oo barxala waxaa weeye an yacmida qofkii qaatilkaha inuu u qasdo ilaa darbihi qofkii inuu dilo inuu garaaco bimaa shay uu ku garaaco yaqatulu dila haaliban sida qaalibkaa waxa dila oo ama ha ahaado wax bir ahoo qofka ka dusaaya ama sidai xabadii ama fallaartii ama seeftii ama shay muthaqalahoo garuun weyn ama bur weyn oo lagu bashaaqo madaxa ama maaragtay meel lagu dhufto ha ahaado ama qofkii oo meel fog kasoo tuura ha ahaado ama qofkii ou gaajo uu ku dilo ama sun siiyo ama sixir uu ku dilo waxaasoo dhan waa soo gelaya wayaqsida bidaalika una ula jeedo qatlahu bidalika wayaqsida u ujeedo qatlahu inuu dilo bidaalika arrintaa fa yamuuta uu dhinto culimmadu waxay dhahan sida saxiixa waa labada hore oo inuu qofkan ula jeedo uu u garaaco wax ku dhufto waxa uu ku dhuftana ay yihiin wax sida qaalibka oo loo badanya wax dilo oo loo dhinto amaa meeshan uu yaqsida qatlahu bidalik inuu dilitaankiisa u qasto ou rabo inuu dilo ou shardi ka dhigay taas sida madhabka saxiixa shardi maahan iyo culimmada kalena say qabaan waa qowl daciifa madhabka shaaficiyada fa yamuutu markaa qofka uu sidii u dhinto amaa haddii uu ka kaco hadda nabarkii uu geystay unbaa hadhow waa noo imaan doontaa wixii uu geystay unbaa la kabaya ama hadduu xibin ka gooyey loo qisaasaya fa yajibu marka waxaa ka waajibaya dilka oo maaragtay kaska ah alqawadu calayhi in loo qorgooyo oo qofkii qof dilay oo kas u dilay in la dilo fa in cafaa canhu hadduu cafiyo qofkii la dilay owliyadiisii ayaa cafiyey ninkii qaatilkaa wax dilay wajaba waxaa waadibaysa waxaa waajibaya diyatun diyo muqalladatun oo adag diyo adag oo macnaa xoolo xul ah la dhiibo xaallatun oo isla haddeer la dhiibaayo xaggeen laga dhiibaa fii maalil qaatili ninka qaatilka xoolihiisa diyo oo tal ou qaaraamanayo ma aha soomaalidu waa qaladun nin nin ula jeeda ka kacudilay waxay leeyiin diyaha la keeno oo dadkii tolkaa laga soo aruurinayo may ninkan kas hadduu u dilay qof tolkaa xoolihiisa la qaadan maayo keenaa laleeyahay adiga sababta waa edab darrow marka muqallado waxay ku noqona waa inoo imaan doontahay xoolo xul ahaa la bixinaya soo maa soddon qaalmood oo afar jira iyo soddon shan jir ah iyo afartan halaad oo wada dhalaysaa la bixinaya waa geela meesha ugu khatarsan yaha waa waa xul ah ninkii boqol halaad oo geela leh waxa weye intaasoo xulaba konton ma dhammo inta kale waa habar iyo qaanan yar iyo qurbac iyo marka xulkiisa boqol halaad xulkiisa waxaa dhici karta inuusan labaatan ama soddonba oo dhammayn marka waxa weeye waa laga waa laga xaameersanaya sababto darisaa badan walkhada'u lmaxdu gefka oo cadna oon ulakaca aan ahayn asagu gef uun iska ah oo baraxla an yarmiya inuu ku tuuro qofkii waayo an yarmiya inuu tuuro qofkii ou gamo ilaa shay-in shay masan ugaar oo kale ayuu gamay mase nin gaalahou gamo markaas jihaaduu ku jiro fa yusiiba rajulan oo nin oo ku dhaco nin iyo haween waa isku mid iyo wiil yar iyo inan yar waa isku mid fa yaqtulahu ou dilo markaa uu saa ku dilo ama isagoo hordaa hurdaayo ayuu cunug yar uu kusoo gadoomo cunugiiyaa cabursama sidii ku dhintay ma garata ama qofuu ku kufiyo hantaaturooda qofkii hantaaturadii uu ku dhacay ama warankii oo wataa iyo mididii oo wadataa wax uu kula kufay marka ula jeedo ma ah falaa qawada calayhi horta qoorgooya ma jirto oo qoorta laga goyn maayo qisaas loo soo xiri maayo bal tajibu waxaa waajibaysa diyatun diyo mukhafafatun oo fudud oo cala alcaaqilati tolka laga rabo haa ninkan isagaa khada waxuma dilin marka dadkii tolkaha way la bixinayaan diyaduna waa fududdahay fudeedkan waa noo imaan doontaaho xoolo xul a maaha waa shan qaybood ma garata ee labaatan qaalmood oo maaragtay laba sano jirta labaatan sano oo qaalmood oo iyaguna saddex laba sano u dhammaato saddexdii galay iyo labaatan qurbac oo iyaguna laba dhammaysto sanadkii saddexaad galay waa meeqo haa lixin soo maaha haahe macqaa dhiman labaatan oo iyaguna qaalmooda afar jira iyo labaatan shan jira marka saasaa loo qaybiyo qurbaca xataa lagu soo daray marka waa geel oo anaanufa waa geel xoog badan ma garatay ma aha soo maaha ilaa lixdan ka midihi waa qurbac iyo qaalmo hal sano intay dhammaysteen sanadkii labaad maaragtay ku dhex jira iyo kuwa laba intay dhammaysteen kii saddexaad eesh dhex galay labaatankan kale afartankan kale xoogaa waaweyno afartankaasaa xoogaa aaxula laakiin geel dhalaayo kuma jiro iyada nacam midda kale waa mu'ajalo fii halaaa siniina saddex sano ayaa maanta ma arkaysa la iska raba haye wa camdu lkhadaa'i gefka iyo kaska isku jira waa gef iyo kaska isku jira an yaqsida inuu u qasto waayo waa inaa kala barataan hadhow axkaamta waa idin doon doontaan ma garatay darbahu qofkan inuu ku dhufto bimaa laa yaqtulu gaaliban wax aan sida qaalibkaa wax dilin oo sidii ulow ku dhuftay dhagax yaroo ku tuuray dharbaaxyo xooga oo meel halis aan ahayn iyo maaragtay iyo feer aan meel halis ahayn nin feeryahana uusan riday amaa feer nin feeryahan uu rido meel halisa ku riday iyo mid ka rakatee yaqaano maarata adduunkan isku burburinayo kaas waxa waaye isagu waa ulajeedo cad wa kaa fa yamuutu markaa qofkii uu dhimanayo falaa qawada calayhi horta qoorgooye ma jirto bal tajibu diyatun muqalladatun diya adadag oo muqalladadu waa maxay waa xoolihii xulka ahaa labaatankii maaragtay oo afar jiryaalka ahaa iyo labaatankii kaleo soddonkii afar jiryaalka iyo soddonkii shan jiryaalka ahaa iyo afartankii halaad oo dhalay maaragtay gugaan hadda dhalay ayaa marka laga rabaa dhinacaas way ka adagta yaa laga rabaa cala alcaaqilati tolkaa laga rabaa mu'ajalatun waxaana loo ajilayaa oo la bixinayaa fii halaaa siniina saddex sano marka dhinac camdigay ka taho qofkan qofka inuu dilo waa u qasto ula kacu qofka u dilo taas waa mid maaha dhinacna maxay ka tahay khada ayay ka tahayo waxaan sida qaalibka wax ma dila uun darbadii iyo qadar allah isu yimaadeen maahane waxaan wax ma dila marka dhinac waxay kas ka tahay waxaan ulajeedu ugu dhuftay dhinacna khada waxay ugu tagdee sirbidan yartaa iyo dharbaaxyadan iyo fara ku dhufadan iyo marbafintan shukran badanaa marka wax ma dila saa darteed diyadii marka dhinac muqalladaa laga dhigay bidhinacna mukhafafa oo muqallada waxaa looga dhigay xaggii xoolaha xulka xoolihii xulka ahaa oo qofka markii kas qofka u dilo ee markaa la cafiyo xoolihii laga rabay oo kale laga rabaa oo soddon qaalmood oo afar jira inta afartii dham saddexdii dhammaystay afartii galay soddon qaalmoodoo shan jir oo afartii intay dhammaysteen shantii galay soo maa ayaa laga rabaa marka iyo afartan halaad oo dhalaysa geel hadda dhalaya ah soo maha dhinacaas waa ka adag tahay dhinacna waa ka fududoo horta tolkaa laga rabaa qofkii isaga lagama rabo keligiis waxay kaloo ka fududahay saddex sanaa lagu bixinaya hadda goobta soo jooji lama leh marka taasina waxaa dhici karta geeli xataa qaar inuu soo waaweynaado tii hadda laba jir ku ah sanadka dambe inay afar kuu soo gaarto diyada kaa bixiso xoogaa marka daruuro ayaa meeshaas ayaa ku jirta shiikhu marka saasuu yiri awalan intaanan sharaxa kale aanan ku laaban waxaan sheegaynaa jinaayadu saan soo sheegnay waxaa laba qaybood u qaybsataa jinaaya cala nafsi wax la yidhaahdo nafta oo maaragtay dhib loo geysto oo macnaa naftii la dilo waxaa la yidhaahdaa wahiya kulla ficlin wahiya kullu ficlin yu-addii ilaa zuhuuqi nafsi waa ficil kastaoo nafta dilaya oo qofka nafta ka qaado waana qatliga qatligii markuu annagii saddex u kala qaybina jinaayada labaad waxaa la yidhahdaa maa duuna nafsi waa wixii naf in la gooyo ka sokeeya oo dhibaato kastoo qofka oo maanta ma arkaysa ku dhacdo nafna aan ka goonin waana saddex qaybood wax dhaawac qofka u geysta oo qofka dhaawaca jirkiisa daqaro ama meesha ha mudo ama maaragtay laf ha jabiyo ama maskaxda ha gaaro ama caloosha ha gaaro way kala xoog badan yihiin waxaasoo dhan jaraaxa la yihahda jaraaxa la yidhaahda iyo qadcu daraf qofkii qayb ka mida xibniisa la gooyey gacanaa laga gooyey faraa laga gooyey iligaa laga jebiyey lugaa laga gooyey waxyaalahaasna maxaa la yihahdaa qadcu latraaf qofkii maaratay xibnihiisi ayaa qaarna mida lala tegay oo laga goostay iyaduna waa nooc ka mida ee jinaayada nafta ka sokaysa tan saddexaadna waxaa la yidhaahdaa ibtaalu manfacati cudwin qof maaratay xibintiisa manfacadii laga baabi'iyo nabaraa lagu dhuftay indhihiyaaba gabyir indhihii waa jooga laakiin wax ma arko nabaraa lagu dhuftay maqalkii baa tegay dhegihii waa jooga soo maa waa saddexood laakiin qadcu daraf waxaa soo gelaya qofkii ilaa fuqla siiy gacanaa laga gooy faraa laga gooy lugaa laga gooy soo maa bushumihiyaa laga gooy dakarkiyaa laga gooy gabdhihii afaruurihii laga gooyey gabadha islaamaha marka gudaaya diya dhanaa laga rabaa gabdhaha oo faruuryaha ka jara khataray ku sugan yihiin aakharana waa lasoo bixi doona iyo habraha ogolo hooyooyinka iyaguna u dhiiba waa arki doona gabadha haddii inta la gudo faruuryaheeda la baabi'iyo soo maaha waxawaay diyo kaamila laga raba kontonkeed diya laga raba sida qofkaba haddii dakarka laga gooyo diyo kaamila laga rabo manfacada haddii la baabi'iyana waa sidaas oo kale qofkii jimaacii iyo inay mani ka timaada ka baaba'ay gabdhihii gabadhii madhaliisay noqoto uurkiibaa ka baaba'ay waxaasoo dhan haddii ama basarkii waxaasoo dhan manfacada haddii ay tagto ayaduna waa tacadiwa awalan marka naf la dilo ama dhibaato loo geysto waa xaaraam bilijmaac waa la gardarayso waana kabiira min alkabaa'ir nafna lama dili karo ilaa bilxaq in xaq lagu dilo maaha walaa taqtulu nafsa alatii xarama allah ilaa bilxaq naf ilaahay dhiiggeed oo xarimay waxaan xaqah laguma dili karo xaqa waxaa ka mid a xadiidkaa fasiraya ibnu mascuud laa yaxilu damu mri'in muslim ilaa biixdaa alaat qof muslima dhiiggiisa xalaal ma ahan saddex midkood inuu yahaa maaha annafsu binnafs azaani lmuxsin qof muxsinahoo guursaday oo zinaystay waa rajmi baa lagu dilayaa sidii maacisi oo kale iyo qaamidiida oo kale haye wanafsu binafsi qofkii qof dilay sana waa la dilaya wuxuu ku dila haddii ay maaratay camdi ay tahay maxdi ah soo maha tan kale attaariku lidiinihi almufaariq liljamaaca ninka diintiisa ka tegoo muslimiinta dhan ka dhex baxay murtadka murtadka isagana sharciga wuxuu xukumay in maanta ma arkaysaa la dilo xuquuqdaasaa lagu dili karaa marka xaq la-aan lama dili karo ilaahayna subxaana wa tacaala aaduu ugu goodiyo qofka qof muslima kas u dilo waman yaqtul mu'mina mutacamidan fa jazaahu eesh jahannama waay isagoo ku waaray khaalida fiiha isagoo ku waaray axaadiidta nabigana calayhi salaatu wasalaam aad ayuu nabigu uu maaratay ugu goodiyey oo cadaab weyn ugu yawaahay waana akbar alkabaa'ir bacda shirk dembi ka weyn markii shirkiga ka bacdi ma jiro naf mu'mina la dilo sababtoo maqaasida shareecada ugu waaweyn waxa weeye waxa ugu weyn la xifdiya waa diinta waxaa ku xigoo lexday waa nafta ilaa diinta yaa xambaaraya nufuustaa xambaaraysa muslimiin waxaa kaloo la xifdiyey waxaa weeye waa caqliga saa darteed khamrada loo xarimay in caqliga la tegiyey waa cirdiga ma garatay iyo sharafta saa darteed qofkii qof zinaysta loo xadayaa si aan zinadu u faafin qofkii maanta ma arkaysaa qof qadfana loo xadayaa soo ma marka masaalixdaas iyo maalka saa darteed qofkii waxado gacanta loo goonayo marka qofka hadduu dadka la iska laayo xifdu nafsiga meesha ka ba-aysa walidaalika qofkii kascad iyo dulmi ku dila sharcigu marka aad iyo aada u canaanto nabigu wuxuu yihi alayh sala xadiis bukhaari oo wadiyey laa yazaalu arajulu fii fusxatin min diinihi maa lam yusib daman xaraam qofka muslimka kama zuulayo inuu diintiisa fusxo weyn iyo barwaaqo uu ku dhex jiro diintu aysa cariiri ku noqon oo raxmadda la rajaynayo maa lam yusib daman xaraaman hadduusan dhiig xaaraana uusan ku dhicin fa idaa asaaba daman xaraaman dhiig xaaraama haddii uu ku dhaco ballaxa markaas waa fariistaa qofkii sidii rati daalo oo kale diintii waa ka fariistaa yacni musiibaa ku dhacaysa u sabab noqonaya khaatimo xubo axaadiidu waa badantoo wuxuu dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam lazawaalu dunya ahwalu ma garate cala allahi min qatli rajuli mu'min adduunka oo dhan inay baaba'do ayaa maanta ma arkaysaa ka fudud in qof muslima lama dilo waa xadiid kale ku soo aroor ibnu mascuud wey radi allahu canhu axaadiida kale waa taqaanaa wuxuu yihi nabigu calay sl jiu rajul aakhidan biyadi rajul ninaa nin gacanta ku dhinaa qiyaamo imaanay fa yaquulu yaa rabbi haadaa qatalnii kana i dilay fa yaquulu llahu lima qataltahu maxaa u dishow alla odhanaya fa yaquuluhu qataltuhu litakuuna laka alciza inay cizada kuu ahaato litakuuna ciza laka macnaa jihaad oo xaqoo ku dilay fayaquulu fainahaa lii cizada anaa iskale macnaa waa saxsanta oo qofkii shay xaqa qofka ku dilo ama jihaad saxa ama jihaad mulakbada aan ahayno maaragtay oo macjuuna aan ahayno jihaadkii saxda ama qofkii qof xuduud sharciya lagu lahaa xuduud saxa soo maaha oo imaamkii uu dilay oo kale wayajiiu rajulu mid kala imaanaya aakhidan biyadi rajuli isagoo nin kala haysta fayaquulu wuxuu le ina haadaa qatalnii waa i dilay fayaquulu lahu lahu lima qataltahu maxaad u dishay fayaquulu litakuunu lcizatu lifulaan boqorkii fulaan aan taageerayo wax alla waxa mucaaridka iyo igaarkii jabhadda haystay iyo kii qabiilka u dagaalamay iyo kii kooxda haystay oo dhiigga muslimiinta xujo la-aan ku la-aanay igaarkaasaan taageerayo le kaas inuu kaas aan cizeeyo oo kaasi meel oo ka muuqdo oo xugun ka muuqdo kaasaan u dagaalamay fa yaquulu wuxuu ley innahaa laysat lifulaan hebel ciza male marka qaladaad ku disho fa yabuu biimi dilkii uu dilay dembigiis ayaa qoorta loo gelinaya marka ummaddan la islaanayo oo layska laynayo si hebel isaga loo taageero hadhow haddii waxaa ka dambaysa ilaa xisaabaa ka dambaysa ayagoo qolaba baa ha dhaheen murtadiintiaan dilnay iyo kanaan dilnay eh laakiin waxa weeye ka dhow un xisaab allah dambeeya subxana wa tacaala qofkan waxaa u dishay ayaa dambayso maaragtay la isaga harin maayo maantana ognahay dhiigga sida loo xalaashanayo iyo sida maaragtay loogu biriwaxayo laakiin kolle iyo kolleyba aakharaa dambeeya ilaah baa subxaana wa tacaala dambeeya ilaahay wuxuu yidhi min ajli dalika kabanaa calaa bani israa'iila annahu man qatala nafsa bigayri nafs qofkii naf dila isagoon qisaas u dilin fa kaanamaa qatala naasu jamiica waa dadkoo dhan isagoo laaya waman axyaaha fa kaanamaa axya nnaas qofkii nooleeyana dadkuu nooleey macnaa waa maxay qofkii nooleeya qofkii qatligeeda xarimo oon isaguna aan ku kicin dadkana u fitin oo dhaha dhiigga islaamka kahara qofkii saas yidhaahda isaguna aan ku tacadinin qofna aan u fidyoonin qofna aan ku dhiirigelin qatliga dadka fa kaanamaa axya naasa jamiican amaa qofka dadka halalaayo yidhaahda muslimiinta hadda kaasi waxa waaye fa kaanamaa qatala naasa jamiican wuxuu dhihi jiray maaragtay ibnulcarabiya wuxuu dhihi jiray ahbata annahyu can qatli lbahiimati bigayri xaq xoolahaas in la laayo oo neef xoolo ah oon dilkooda la idmin gardarro in loo dilo waa la xarimay yacni ugaaraa disha adigoon hilibna aan ka rabin edabdarro cadaa u dishay xayawaan aan mu'di ahayn oo hadda waxba aan kaa gelinaa dishay lama ogolo fa kayfa bilmuslim oo dhah muslim bal ka horra qofka dilay fa kayfa biltaqiyi saalix dadka adqiyada qofka dilaya qof masaajid ku jira qof mu'minoo wuxuu geysta aan la arkin ma garata tuhmo keliya iyo anugu inacab yahay dadka ku dilaya ka waran sooma wax culimmada ku hadla wax haddana maanta aan hayno soomaa kolley arrinta waxay ku fiican tahay nin walbaba adduunkiisa haddou gardarradiisa oo garbo u yeelo maalin aan garba lahayn oo aakhare la yihaaha jirto ilaahay uu iska goynaayo marka waxaa roon inta la joogo ilaahay maanta ma arkaysa laga boqo xadiid kale ibnu mascuud wuxuu yidhi bukhaari oo wariyay nabigu calayh salaa slam awalu maa yuqdaa bayna annaasi fi dima dadka waxaa lagu kala bixinaya xuquuqu naaska dhiiggaa la kala xukumaya marka dadka dhiigyaalkan iska dabaalanayo waxa weeye arrin aada iyo akhdu khatar ama xataa qofka qalbiga ka jecel waa arrin khatar waa ilaahina waa kuliy subxaana wa tacaala aan mar kale aan ku celinno wuxuu dhaha abu shujaac alqatlu marka qatligii marka sharcigu oo camdiga ahaa wuxuu ka ratibay qasaas in qofka loo dilo qofka xikmaana ku jirto ilahi wuxuu leeyay walakum fi lqisaasi xayaatu ya ulul albaab qasaasta waxaad ku leedihiin nolol inaad baaqi noqotaan carabtu waagi hore waxay dhihi jireen alqatlu anfaa lilqatl dilku dil ayuu maaragtay uu fogeeyaa laakiin ayagu waxay uga jeedaan ninkii dila haddii loo aaro oo qabiilkii aad ka aarto iska dhicisid hadhow kusoo degdegi maayaan laakiin taas qisaas maaha fawdo unbaa ka dhalanaysa sababtoo ninaa la dilaa nin aan shuqul ku lahayn oo beri ah waa reer hebel loo dilay taas cuqday keenay kii kale haddana waa aara kii kale waa aara kii kale waa aara laakiin qofkii qofka dilay markii loo dilo nin walba wuxuu le wallahi inaan reer hebel iyo walaalaha kula wadaagsanan adigaa lagu soo aadaya nin walba marka dilkii waa ka fariisana marka ilaahay wuxuu leeya walakum fi lqisaasi xaya qisaasta oo waa maxay qofkii qof dilay in loo dilo ama qofkii qof dhaawacay ama gacan ka gooy in gacan laga gooyo nololaad ku leedihi macnaa dadku qof walbaa markuu ogaado isaga ma inaan cid kale loo qabanayno qof walba edabow yeelanayo dadka kuma tacadinayo soo ma dhowr sano xukumkii awriga ahaa ayay dhaheen qofkii qof dila waa la dilaya soomaaliya dilkii waa yaraaday intii toban sano ku dhawaad ah ma garan ilaa toban sano ku dhawaad ah waa uu yaraaday dilkii haddee waana iska markaas iyagoo hadda sharci allaan dabaqaynaa kama lahayn waddanka amnigaan sugayna haddii ilaahay dartii loo samayn lahaana arrintu way kasii fiicnaa lahayd oo waxa marka ilaahay dartiisa loo sameeyo way ka baraka badan yihiin alqatlu qatligu dilitaanku calaa alaati adrubiin waa saddex qaybood weeye camdun maxdun oo maaratay ulakas oo maaratay baraxla wa khadaun maxdun iyo gef oo maaratay isaguna baraxla oo gef cad waaye macnaha iyo kas cad soomaalidu meeshay ka yidhaahdaan wa camdun khadaun iyo kas iyo qalad isku jira ulakac iyo gef kama isku jira maa falcamdu lmaxdu camdiga maxdigaana oo ulajeedada cadna waxaa weeye an yacmida inuu u qasto ilaa darbihi qofkan uu dilay inuu wax ku dhufto bimaana uu ku dhufto yaqtulu qaaliban maaragtay wax dila wayaqsida uu qaslo qatlahu dilitaankiisna bidaalika u qaslo intaan waxawaaye kooban iska saara waa marjuux waa raajix maaha labada horaa ku filan inuu wax ku dhufto qofkii waxa uu ku dhuftana ay yihiin wax dili kara qofka sida maarag ee fa yamuutu qofkiina u dhinto hadduusan dhiman haddee qawad ma lahan ilaahuma hataa hadduu xabad ku dhufto xabaddii ka kaco ha loo dil la dhihi maayo fa yajibu lqawadu calayhi qisaasaa waajiba in loo qoorgooyo oo ilaahay wuxuu leeya subxaana wa tacaala kutiba yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla dadka la dilaayo in la isku qisaaso qisaasku asalka waxa weeye raadkii hore in la raaco macnaha waxa raadkii hore see loo raaca ninkii nin dila isaga laftiisaa la dila qofkii qof dila isaga la dilaa nin iyo gabar waa isku mid alxuru bilxuri walcabdu bilcabdi walunha bilunha faman cufiya lahu min akhiihi shay waa ka qofkii la cafiyo oo dadkii qofkaan laga dil iska cafiyeen faitibaacun bilma'ruuf wa aadaaun lbixsaan dadkan diyada rabana si wanaagsan ha uga qaateen qofkan kaloo asaguna la cafiyana hadde waa lay cafiya shanta fagaxa dhaawaa dhuumana maahane dadkan xaqoodi ha usoo gudo ma garan fain cafaa canhu haddii la cafiyo oo macnaa qofkii qisaasta lahaa hadduu cafiyo ama dadkii qisaasta lahaa wajabat waxaa waajibaysa qaatilka ku waajibaysa kii wax dilay diyatun diyo muqalladatun oo adag xaalatun ee isla markaa goobta lagu dhiibaayo lagu tiirinayo fii maali lqaatili xoolaha ninka qaatilkaa laga raba soo maa oo aayaddaaba sheegtay faman cufiya lahu min akhiihi shay-un faatibaacun bilmacruuf adiga haddaad cafisay saqajaan qaaqlaha ha noqonina qofkan si fiican wax uga sug oo qofkaaga deyntiisa wax uga raaca kana maxaa laga raa waa lagu cafiyey oo waxaan amaalgelin ha noqonin wa adaa-u iley biixsaan inuu dadkii uu u guto xaqoodii si ixsaanaho wanaagsan ugu guto taasaa marka laga rabaa nacam diyo oo muqalladaa weeyo xaggee laga adkay laba si ay ku adag tahay horta muda sboot waxay dhahay goobtaa laga rabaa halka soo dhigalle lagaa sugi maayo waxayna ku adagtay xoolo xul ahaa laga rabaaho waa noo imaan doontaahe soddon afar jir ah oo saddexdii dhammaysto afartii gale iyo soddon qaalmood oo shan jir oo afartii shanta gale iyo afartan halaadoo dhalaysa saddex boqol oo geela intaas lagama soo bixi karo marka waa afar boqol shan boqol oo geela laga soo xulaya jaabo-jaabo meeshaas lagama rabo hadhow waxaa la rabaa nin walbaba inuusan qof diyadiisa ilaa waa maxay inuu xoolihiisa uu murdiyo oo la cayreeyo iyo mid in la dilo qofkii marka dibu u fikerayaa marka laakiin hadduu leeyahy wallahi bilah intaan ku dilaan tiradaada taana taano diyada iyo haragharagga loo bixinayo ya waa edab darro waay waxaas qabiilkaa soo aruurinaya haragharagaa loo bixina iyo taana taano waa edab darro taasi muqaladatul adkiyo xaalatun oo hadda la bixinayo fii maali lqaatili qofkaa dilay xoolihiisa tol kuma bixinayo qof qof hadda u dilay in tol ay diisa bixiyaan waa qalad sharciga ilaahay ma qabo qofkii ugu kaalmeeyana ma jirto sababta waxaa rabaa qofkan inuu irtidaac uu sameeyo walkhada'u lmaxdu gefka cad oo gefka macnaa baraxa la-ana an yarmiya inuu tuuro ou gemo ilaa shay wax inuu geme wax aan markaas qof oo dhiiggiisu xaaraan yaha uusan ahayn ama ugaaruu dila rabe ama xabadoo kor u rido qofka kusoo dhacday ama nin gaalaho xabadda ku dhufanaayo soo maaha ama qisaasuuba rabay inuu oogo imaamku xisaaro qof kale uun meeshii joogay ku dhacday fa yusiiba markaasu wuxuu asiiba rajulan nin kale nin shardi maaha wiil iyo gabar iyo naag waa isku mid fa yaqtulahu markaas uu dilo sidaa uu ku dilo falaa qawada calayhi qoorgoyn korkeeda ma ahaanine bal tajibu fiihi diyatun aa ku waajibaysa bal tajibu diyatun mukhafafatun la fudeeyey oo cala alcaaqilati ahaatay mu-ajalatun la maarata dib dhigayo fii halaati siniina saddex sano khada-ana ilaahay qur-aankiisa ku sheego subxaana wa tacaala wuxuu yidhi wamaa kaana limuminin an yaqtula mu'minan ilaa khada'a qof mu'mina maba u haboono qof mu'mino inuu dilo ilaa inay kama uga dhacdo maaha waman qatala mu'minan khada'an fataxriru raqabati raqabat raqabat minah wadiyatu musalamatu ilaa ahli inuu luqun xoreeyo diyadiina oo faraha saaro marka isagu qawad qorgoyo meesha maba imaana sababtoo ula kac ma aysan imaan ma garat sababtoo xadiidkiiba ahaayo in allah subxaana wa tacaala ilaahay ummadda oo kor yeelay alkhada waalnisyaana wamastakarahu caleyh waxay kama u sameeyeen iyo waxay hilmaameen iyo wixii qofka lagu dirqiyay inaan loo qabanin waxay ka mid tahay diintaan nabi maxamed caleyhi salatu slam lala soo diray fudeydkeeday ka mid tahay diyadu marka dhinac saddex meelooday ka fududahay dhinacay ka fududahay xoolo xula ma ahan oo waxaa weeye labaatan ma garata qaalmood iyo nirgoodo intay sanad dhammaysteen sanadkii labaad galay waa waxaa laha bintu makhaad waa maxay sanaday habarteed hooyada soo nuujisay sanadkii dambe ay riigtay oo goojisay saasaa la yidhaahdaa geel markay goojiso nirigtii marka hal sanay dhamme sanadkii labaaday marka wada iyo labaatan bintu labuun nirgo laba jir oo sanadka dhaxal galay macnaa waa bintu labuun hal sana hasha iyadaa nuugaysay gugii gugiisii kale hashii ay goojisay sanadkii kale ay dhammaysto nirigtii labaaday nuujinay meeqa sana u go-day geelu hal sanana waa irmaan hal sanana calooshuu ku wada labayo tobankaas bilood nirigtii markaas waxaa weeye laba sanay soo laqday sanadkii saddexaaday gashay iyo labaatan qurbac oo qaalin oo iyaguna ibnu labuun ah macnaa laba sano iyaguna soo laqeen sanadkii saddexaaday kale halkaas lixdan ku baxdo iyo labaatan jadaca oo macnaa saddex jir dhammayso afar jir galay iyo xiqa labaatan kale ah oo afar jir intay dhamma shantii sano gale dhinaca kalena waxaa weeye saddex sanaa lagu bixinayaa marka sanadka saddexaad nirig maanta dhalataa ku bixi kartaa soo maaha nirig maanta maanta markii ayaad ku bixi kartaa marka saasay u fudultaa wa camdulkhada'i camdulkhada'ana maxaa la yidhaahdaa an yaqsida waa inuu u qasdo oo darbahu qofkan garaaciisa wuu u qas inuu garaaco bima laakiin muxuu ku garaacay bimaa laa yaqtulu qaaliban waxa sida qaalibka aan wax dilno fayamuut oo markaa dhinto marka camdiga iyo waxaa u dhaxeeya horta darbiga inuu wax ku dhufto waa ula kaco u sameeyo laakiin midka camdiga maxdiga waxaan wax dila tooreebuu daray fallaaruu ku riday xabaduu ku dhuftay bir weynuu ku kala gooyey baalka rakateeyaahu meel halisa ama feer buujima oo nag kaga siiyey ama meel buurahu ka dabaquu kasoo tuuray waa ceejiyey biyow ku riday dabow ku riday soo maaha waxyaalahaasoo kale oo wax dila hadduu ku dilo waa ula jeedo kac laakiin kan waxay waxaan waxba dilinba saana u tuuro xoogaa xa kufin yaroo taraan ku roodo intiiba kaga haada ma garata ama biyo meelahan ku jooga maar jilbaha agtooda badana aan lagu dhiban iyo maanta ma arkaysa oo kusoo tuuray waxyaalahaas tan marka waxaa la yidhaahdaa waa camdi khada ah la yidhahda oo khada maxay ka tahay waxaan uu ku dhuftay wax wax dila maaha camdin waa maxay ficilkan ulajeedo ku sameey maxaa ka ratimayo awalan falaa qawaada caleyh horta qoorta laga goyn maayo waxaan qoorta loogu goynaynin waxaan uu ku dhuftay wax dila qofka ma aha o amarkii alla iyo ficilkiisa unbaa kulmay dhinacna maadaama waxaan ulakac ku dhaftay ugu dhuftay diyadii waa la adkaynaa bal tajibu diyatun muqallada diyo adag oo xul aho sidii qofkii maaragtay kas inta u dilay lacafiyo oo kale diyadiisii oo soddonkii qaalmoodka ah oo afar jirkaah iyo soddonkii shan jirkaah iyo afartan halaad oo dhalays ayaa la leeyahay keen laakiin maxay uga roon tahay awalan cala alcaaqilati tolkaa laga rabaata mu'ajalatun fii alaaa siniina saddex sanana waxaa weeye maarata ayaa lagu bixinaya soddoma mar soddoma mar haakada ayaa lagu bixinaya waa gadaala loo masajida loo bixinaya waxaana u daliila waxaa dhacday nin baa laba naagood isla qabay xadiiska mascuud uu maaratay marka labadii naagood ayaa mid mid kale dhagax ku dhufatay ilmihiina waa soo riday ayadiina waa dhimatay ilmihii waxaa la dhahay waxaa laga rabaa addoon ama addoon ayaa lagu diya dhabaya amaa ayada miya naagtii wax dishay oo dhagax ku dhagax ilaa yar waxma dila badanaa ah waxaa la yidhi diyaa laga rabaa oo tolkiyaa bixinaya marka ana mra'atayn daratayn iqtalata fadarabat ixdaahuma alukhraa tii kale ayay dishay bicamuud maaragtay ul yaray ku dhufatay ama udub yar fustaan yacnii tiir yaroo maaratay yani teendhada lagu qabto famaatat way dhimatay faqadaa rasuulu llahi bidiyati calaa caaqilatiha diyadii tolkeedu ka bixiyo dhinac waa ka camdi oo waxaan ulakacay ugu dhufatay dhinacna waxa weeye waa kama weeye oo waxa weye waxaan wax haaliban wax dila ma ahay halkaasuu nooga baxa marka haddaba halkan wuxuu noogu sheegayaa qisaasku shuruuday leedahay qofka marka qof qof walbaaba qof dila loo qisaasi maayo shuruuday leedahay qofka marka qofka loo qisaasayo waa kana wuxuu yidhi wa sharaacidu wujuubi lqisaasi qofka qofka marka loo qisaasayo oo qofka qof loo dilayo shardiga leedahay arbacatun waa afar wey afartaa waa maxay an yakuuna alqaatilu inuu yahay qofka wax dilay baaliqan mid qaangaari oo caaqilan caaqila qof mukallafa waa inuu yahay hadduu ilmo yar oo wax dilo ama nin majnuunahoo waalan ama qof dabaalahoo maanta ma aragta handikaaboo mactuuhoo caqligoo dhanba aan lagu arkin ha loo qoorgoola dhihi maaye diyaa laga rabaa marka waxaana u daliila xadiidkii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ma garat nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam rufica alqalamu can halaa saddex ayaa qalamka laga kor yeelay can isabiyi xataa yabluga ilmaha yarkaa ilaahay qangaara wa can ilmajnuuni xataa yafiiqa qofka waalan ilaa uu waalidu ay maanta ma arkaysa ay ka baxdo marka waalidu ay ka baxdo markaas wixii uu sameeya isagoo miyir qabo dadka waalan dadna waa waalidoodu waa mustamir dadna mar waa la qabtaa marna waxaa weeye miyirka kusoo noqo markii waalidu qabato wuxuu dilo waxa weeye diyaa laga rabaa laakiin markuu soo jeedo oo caafimaad qabo caqligiis usoo noqdo markaas qasaasaa laga rabaa marka nacam wa can inaa'imi xataa yastayqin qofka hurdaysan ilaa uu ka baraarugo hadduu qof hurdaysan oo ilmo ku ama qof kale oo ku galgasho soo maa oo sidii qofkii ku dilo waa naaim waay mukalaf maahane diyadii unbaa laga rabaa marka an yakuuna alcaaqilu baaliqan caaqilan inuu yahay caqligii marka waxaa soo gelaya baaliq waa inuu yahay saqiirkaa ku baxay caqligana waxaa ku baxay kii waalnaa iyo kii hurdaha ilaa qofka hurdaha caqligiisu ma joogo ma garat wa an laa yakuuna waalidan lilmaqtuuli waa inuusan ahaynoo kan la dilay waa inuusan waalid u ahayn aabbo uusan ahayn ama hooyo oo qofka hadduu ilmihiisa dilo hooyadii ilmihii dishay ama aabbihii loo qisaasi maayo xadiid cumar ayaa jira oo maaragtay xasan aan ka yarayn uu leeyahay nabiga uu ka wariyey calayhi salaatu wasalaam uu ka wariyey laa yuqaw laa yuqaadu lwaladu biwaalidi laa yuqaadu lwaalidha waladu biwaalidih yacni weladka ilmihii waalidkiisa oo aabihiis iyo hooyadiisa loo qasaasumo culimmadan waxay ku cilayaan waxay yidhaahdeen ilmaha waalidkaa sabab u ahaa wujuudkooda inay dhashaan waalidkaa sabab u ahaa maadaama asigu jiritaankood uu sabab ahaa sabab uma noqon karaan isagaa cadamkiisa in la baabi'iyo isagii ilmihii sabab uma noqon karaan marka qaacidadaas waalidkaa laga soo istinooday ama hadday ay sida kaleto waalidku ilmihiisa ilmuhu ay waalidkiisa dilaan iyada waa loo qisaasayaa haddaan la cafin wa anlaa yakuuna almaqtuulu waa inuusan ahayno anqasa mid ka nusqaansan oo ka gaaban min alqaatil qaatilka bikufrin gaalnimo uga liito ow riqin ama addoonnimo macnaa takaafu dhiigooda waa inuu yahay mukaafa-ada haddee qabiilaa qabiil ka weyn ay maaragtay waxa waxdilay waa nin ama gabar iyo maaragtay loo kala eegi maayo waa caalim iyo jaahila taas sharciguma ictibaarin labuu sharcigu ictibaariyey hadduu qofku gaal yahay oo qof muslima ou dilo looma qisaasayo sababtoo ah islaamka ha ka sarreeyo xadiidkii waa kii ahaa cali baa waxaa loo abujuxaafi wuxuu ku yidhi hal khasakum rasuulu llahi sala alla alay slm bishayin duuna annaas ou kamaa qaal nabigu waxma u idinku gaar yeelay shiicadaa waxay faafi jireen aalu beytka cilmi khaasaha ay haystaan oo haddaba waa yidhaahdaanoo qur-aan khaas oo ahlubeytka ku yaallaa jira taas wax khuraafaadka soo dhigayaan suurat alwilaaya ka mid ay ku leeyihiin ma garata oo wax inta khuraafaad iyagu soo alifaana ku leeyihin ma suurad ilaahay soo dejishay oo qajabqajaca walciyaadu billah marka waxaas waagaasay wadeen saxaabadii oo joog cali radi allahu canhu saxaabi weyn oo jaliiloo run badan u ahaa aada uu saadiq u ahaa insaaf iyo cadaaladna badan markaasuu yidhi la ma jirto o dhan ilaa maaragtay qofka ilaahay wuxuu siiyo fahman fii kitaab illah qof walba taasna waa loo sinanya kitaabkaas alle iyo sunnada waxay laga fahma nin walba ilaahay fiqiga iyo idraagka uu siiyey maahana wax anaga goonina iyo wamaa fii haadihi saxiifa warqadaas waxa ku yaalla macnaa waxuu nabiga ka wariyay isagu wax hadda lagu gooni yeelo ma ahay markaasuu maxaa ku yaalla waxaa ku yaallou dhahay fakaaku lasiir in qofka maaragtay muslimka haddii la qafaasho in lasoo afarto iyo diyada iyo maaragtay waxyaalaha kawasay u waajibto diyada waxba waxaa ka waajiba waa noo imaan doonta baabu diyaa waxaa kaloo ku yaalla wa anlaa yuqtala muslimuun bikaafir qof muslim inaan gaal loo dilin jumhuurtana saas qaba xanafiyadaa khilaaftayoo xadiis daciifa oo mawduuca bay soo daliishadaan oo maaragtay ay leeyihiin annabiya sala allah alay slm qatala muslim bimucaahid wa qaala ana wlaa man wafaa bidimmatih laakiin xadiidka culimmada dhan waxay yidhaahdeen waa xadiid aada u daciifun jiddan nin ibnu bilimaani la yidhaahdo oo aada u daciifa aa ku jira marka bal mawduucaba ku dhow yahay xadiid jira ma ah midda kale xadiidkan caliyo saxeenka ku yaallo ayuu maaragtay ka hor imaanaya nacam bikufrin ow riqin ama addoonnimo inuusan uga leedo walxura bilxuri halkaas marka waxaa laga qaadanayaa inaa maaragtay addoonka inaan qofka xorka aan loo dilayn sababtoo addoonka dhinac maalku ka shabahaa oo haddii asaga la dilo xoolaa la bixinayo marka qofka xortaa loo dili maayo haddii hadda xadiis saxoo ku soo arooray ma laha laakiin aathaar badan imaam shaafici uu saxaabada oo maanta ma arkaysa oo ka wariyey ayaa maaragtay ayaa ku soo aroortay nacam amaa waxyaalaha kale oo ninkani waa shariif iyo waa ugaas iyo kana waa miskiin iyo waa caalim iyo waa jaahil iyo waa kani waa nin kani waa haween iyo kani qabiil hebeloo asharaafoo ka dhashay kanina waxoo ka dhashay iyo dad liitoo ka dhashay iyo waxaasoo dhan ictibaar male ictibaar male oo waxa weeye qof walba qofkuu dilay ayaa loo dilayaa marka waa ictibaar kale waxa weeye qofku haddii uu kaga nusqaansan yahay xagga diinta uu gaal yahay ama xornimada uu kaga nusqaansan yahay loo dili maayo ma garata laakiin diyadiisa ayaa waajibaysa wa tuqtalu ljamaacatu bilwaaxid koox waa la dilaya haddii qof ay dilaan hadday jamaaco qof ay u heshiiyaan ay kow kaga siiyaan waa loo dilaya sababta waxaa la yidhaahdaa waqtigii cumar radi allahu canhu ayaa dad badan ayaa wiil isugu tegay oo dhammaantood wada dilay cumar waa u wada laayay toddoba iyo kooxay ahaayeen sidii kale cali koox waxdishow dilay muqiiruna shucba sidoo kale koox wax dishay ayuu wax dilay cumarna wuxuu dhahay low ijtamaca ahlu sancaaa calaa qatli rajulin waaxidin laqataltum jamiica reer ahlu sanca oo kale ama magaalo oo dhan hadday isku waafaqaan oo u heshiiyaan way qeyb ka wada qaateen qof dilidiisa waa loo wada qisaasaya sababtu waa maxay haddii la yihahdo looma qisaasayo koox halba intay mu'aamaro ay samayso oo mid ka mida ay maaragtay ay tiraadahay adiga tawalli ah markaas dadka dhamaa mu'aamaro lagu lay lahaa koox maalan boqol ninaha mu'aamarayna kaa soo dil kaa soo dil kaa soo dil ummaddii dhamaa marka waxaasaa lagu baabi'ina marka waa in sharta la dabagoyo shartan wixii ka qayb qaatay waa in maaragtay salka loo jaro wa tuqtalu ljamaacatu kooxdii waa la dilayaa bilwaaxidi qof hadday dilaan hal qof hadday kooxi disho toban afar labaatan boqol qudhaa laga wada jaraya wa kullu shaksayni jara alqisaasu baynahumaa fi nnafsi yajri baynahumaa fi latraaf uu yiri qisaastu marka halkan wuxuu ku tusinayaa keliya inaysan ku koobnayn nafta aysan ku koobnayn ee waxa adraafta la yidhaahdana in la isu qisaaso ma garata oo jiraaxaadka ama wixii jinaayada waa anagi laba u kala qaybinay wixii naf gooyo ah iyo wixii naf gooyo ka sokayso saddexaan u qaybinay dhaawac qofka maanta gaara daraf laga gooyo qayb xibin laga gooyo tii saddexaad maxay ahayd manfaco qofku wuxuu ku intifaac la baabi'iyo jug aa lagu dhuftay dhegihii wax maqalka dhegihii waa kana iyagoo maaragtay dhega maroodihii joogaan laakiin qofkii wax maqli maayo meelow ka saro indhihii basarkii atag indhihii saas soo falfalluucsan eber nabarow ku dhufto raganimadii uu ka baabiyo gabadhiioo nabar ku dhufto uuryeelashadii iyo maaragtay tarankii uu ka baabiyo soo ma marka waxa weye manfacow baabiyo nabaroo ku dhufto hadalkiiyaa baabay carabkii waa jooga laakiin hadal maafi soo maa marka waxaasoo dhan manfacadii haddii uu baabi'iyo manfaca la yidhaahdo marka waxaa leeyahay halkan wuxuu leeyahay qisaastu xibnaha la googooyey waa ku tacalluqda oo wuxuu yidhi wa kullu shaksayni laba qof kasta jara alqisaasu qisaastu ay ku soconayso beynahumaa dhexdooda fi nafsi nafta ay ku soconayso laba qof oo xor ah oo kale oon midna addoon ahna midna gaar aan ahayn ma garat oo laba wada caqli qabto wada qaangaara ma garat yajri baynahumaa fi latraafi yajri wuu soconaya qisaasii baynahumaa dhexdood fi latraafi darfaha maaragtay xibnaha maalan qofkii qof dilo oo loo qisaasi lahaa hadduu qof gacan ka gooyo waa loo goyna qofkii qof dila oo loo qisaasi lahaa intuu kas u dilo hadduu kas lug uga gooy isna lugaa laga goyna hadduu rabo haddii kale diyadeedau qaadanaya wax walba diyay leeyahy macnaha saas waay qofkii qof kas wax ugu sameeya ee qof hadduu dilo loo dili lahaa hadhow hadduu kas xibin u gooyo isna xibinta waa laga goynaya laakiin haddii aan loo dili lahayna maalan waalidkiiyaa ilmihiisa xibin ka gooyey ma looga goynaa maya sababta marka horeba ma loo dili lahay ilmo yaraa qof gacan ka gooye ma looga goynaa maya sababta waa maxay hadduu dili lahaa ma loo dila nin muslin ahaa maalan gaal gacan ka gooye ma looga goynaa hadduu dili lahaaba looma dili lahay addoonow lug ka gooye ma looga goynaa hadduu dili lahaaba eesha ma ma loo dili lahay waalidkan haa ma diye waa laga rabaa waan looga goynayn maahane diye waa laga rabaa haa laakiin habar shaydaan oo kale waa la goynaa iyada gabdhaha la ysaga tacadina waa in la dalbado waay ninka hadda gabar qaraabadiisa saas loo galo waa inuu maxkamad uu soo taago weliba waajib waa ilaa laga haro nacam nacam haye marka wuxuu yidhi wa kullu shaksayni laba kastoo qof oo jaral qisaasu ou socdo baynahumaa dhexdooda fi nafsi macnaa naftooda la isu dili lahaa yajri baynahumaa wuu soconaya qisaasa fi ladraaf macnaheeda af soomaali oo macaan waxa weeye labadii qof oo hadduu mid midka dili laha loo dili lahaa hadday xibna iska jaraan ayagana xibnaha loog loogu qisaasaya loo jari lahaa waa fahamteena ila tahay wa sharaa'idu wujuubi lqisaasi qisaasta waajibnimadeeda fi latraafi atraafta macnaa xibnaha bacda sharaa'id almadkuura shuruudihii lasoo xusay oo qisaasta oo afarta aheed waa ognahay moogta meeqay ahayd shuruudda qisaasta waxaan soo niri inuusan maaragtay qofka maaragtay la qisaasayo inuu baaliq oo caaqil uu yahay in uusan waalid lilmaqtuul uusan u ahayn inuusan ka nusqaansanayn soo maanaan dhihin shuruuddaas weli waa taagantaha shuruuddaa iyadoo taagan ayaa darfaha iyo xibnaha marka la isku qisqaasayo shuruud kalaa laga kor darayaa wa sharaa'id wujuubi alqisaasi fi latraafi xibnaha bacda sharaa'id almadkuura shuruuddii lasoo sheegay itnaan laba weyn alishtiraaku fi lismi alkhaas magaca khaaska waa in isla leeyihiin oo waa maxay alyumna bilyumna gacanta midig gacanta midig horta gacan gacan waa inay isla yihiin haddana gacan midig gacan midig waa inay isla yihiin walyusra bilyusra bidix bidix saas oo kale waa inay dheg dheg tahay waa inay midig gacan gacan tahay waa inay lug lug tahay waa inay far far tahay fartaasi marka ama dhegtaasi haddii bidix la gooyo midig looma goy karo midig had bidix looma goy karo waa inay isku mid ay yihiin nacam wa anlaa yakuuna biaxadi darafayni labada darafna midkoodna shalalun waa inuusan ahayn yacni maalan ninaa marka gacan laga gooyo midigoo ka jara kan gacanta midigta ka jaray gacantiisu waxbay waaba qalalan tahaba gacan maydoo jiisaba soo maa qisaas uma goy karto markaas labuu yeeli karaa hadduu ku raali noqdo middaas jiistaa uu qofka siinaya haddii kale marka waa inuu diyo qaato markaas waa inuu muxuu qaadanaya diyou qaadanaya marka wa sharaa'idu wujuubi lqisaasi qisaasta maaragtay wujuubkeeda fi latraafi waxaa weeye bacda sharaa'id almadkuura shuruudihii lasoo sheego afarta ah oo qisaasoo dhanba shuruud u ah oo waa maxay qofka la qisaasayo waa inuu baaliq oo caaqil oo yahay saqiirkii iyo majnuunkii iyo kii hurdaayay iyo kaan caqli lahayn oo axmaq ahaa ibirkiisa ahaa ma jiro waa inuusan waalid ahayn waa inay mukaafa'a ka dhaxayso oo muslim iyo gaal mukaafa'a kama dhexayso xor iyo addoon mukaafa'a kama dhexayso shuruudaasoo taagan marka darafka la isu qisaasayo laba shardiyo kalea u taaganoo waa alishtiraaku ithnaani midda ugu horeysa alishtiraaku inay wada wadaagsana fi lismi alkhaasi ismika khaaska ah oo macnaa gacan iyo gacan waa inay isla yihiin marka hore haddana midig iyo midig waa inay isla yihiin walyusra bilyusra maalan lug iyo lug waa inay isla yihiin haddana bidix waa inay isla yihiin dheg iyo dheg waa inay isla yihiin haddana bidix iyo bidix midig iyo midig waa inay isla yihiin haakada saasoo ka wada wa anlaa yakuuna inuusan ahaanin biaxadi arafayni labada maaragtay xibnoodna darafta xibintay uga jeedaan annaga marka inaan xibin ku fasirna fiican ila annaga daraf carabi maxaan ka fahmayna annaga maxaan naqaanaa xibnaha xibinta ama xibnaha haysan laakiin gacantu waa xibin ayadii xibno sii kala noqon karta soo maha soo maha annaga marka inaan xibin ku fasirnaa noogu fiican ku fahmi ogna ilaa gacantu waa xibin weyn meeqa xibnooday noqon kartaa ya ilaa xusulka waa xibin ilaa haddana halkan waa xibin calaa cashii faraheedii farihii xibnaysii leeyihiin wahaakada haye wakullu cudwin ukhida min mafsalin fafiihi alqisaasu walaa qisaasa fi ljuruuxi ila fi lmuwadixati u yiri wakul had qaabka soo loo qisaasaya waa maxay wakullu cudwin xibin kastoo ukhida laga gooyay min mifsalin meel oo kala baxa xibin meelay ku kala baxdo fafiihi lqisaas waa la qisaasi karaa walaa qisaasa qisaas man ahaanin filjuruuxi dhaawacyaalka ilaa fi lmuwadixati midda lafta caddaysa maahan wuxuu ku leeyahay maalan qofkii haddii halkaa cururkaa laga gooyo meesha cururka waa laga jari karaa laakiin kaba soo qaad intaanaa la jaray meesha lafta dhex barta keli intaanuu qofki qof ka jaray hadhow la dhihi maayo intaa laga jaraa sababtoo intaa lama aqoo karo waxaa leeyahy laba mid ya laba mid ya intaan qofkii ka gooso intaan kaloo kaa maqanna xukuumo qaado nacfiga ay leedahay waa la qiimeynaa intaa soo maaha ama intaana diyadeeda iyo xukuumo qaado waaba diyadii waaba kaamilba intaan waaba diyo kaamila yadda haddii la yidhaahdo intaana loo jeeda soo maha diyad la yirahdo intaaan loo jeeda intaana xukuuma ka ratib mayso saasaa le laakiin meeshaas lagama gooy karo limaada meeshaan lama maaragtay lama qiyaasi karo haddii la qisaaso waxaa la rabaa meesha in la qiyaasi karo sababta halkaan lama qiyaasi karo haddiise la gooyo maxaa ka ratib maayo lama oga waxaa dhici karta qofka inuu dhinto dhibaato inay dhacdo qaabka loo goynaa wax maarata laakiin xibintoo kale waa la qisaasaya marka waxa wakullu cudwan xibin kasta maala lugtii oo kale jilibka haddii laga gooyo jilibka waa laga gooy karaa haddii gomada laga gooyo gomada waa laga gooy karaa halkaa bawdadii sinta iska galan haddii loo gooyo waa laga gooy karaa laakiin maalan shanshada dhexdeeda haddii laga gooyo lama dhaha shanshada dhexdeeda laga gooyna laba mid yahay inuu diyadeedii qaato iyo inuu intaan gomada inta ka goosta inta kalena waa la yirahda hal iiqi taasuu heli kara manhaajka yaa si fiican u sifaafiyo kutubta waaweyn laakiin hadda waxaa weeye haddaan kitaab weyn kitaab yar ku dhex furno laakiin waa baday noqonaya laakiin waxaa la rabaa cala aqali in fahamka maaragtay bictureka xoogaa suuradda in la fahmo haye walaa qisaasa mana ahaanin fil juruuxi dhaawacyaalka walaa fi lkusuurina ku dar iyo jabka ma garata ilaa fi lmuwadixati midda lafta caddaysa maaha dhaawacyaalku waa kala jira dhaawacu waa maraatib mid oo yaroo hilibka sarta magacyaalay leeyihiin ilaa sagaalay ay leeyihiin gaar ahaan kuwa wejiga wax hadda waa lagu wareerayaa mid hilibka sarta mid xoogaa hilibka dhex gasha mid xoogaa maaragtay lafta ku dhawaata mid lafta caddaysa muwaadixada midda lafta caddaysa waa badanaa waxaa loo isticmaalaa daqarada iyo wejiga iyo madaxa loo isticmaalaa laakiin muwadixadan sida culimmadu ay yidhahdaan ama wejiga iyo madax ha ahaato lafta hadday caddayso ama lafahan kale ha ahaato halkaana maalan qofkii ka dhaawacay laftou caddeeyo laftay gaarta caddaankeeday gaarta waa la qisaasi karaa sababto hilibka inta la golaya laftani la gaarsiina laakiin lafta hadday ka sokayso ama xagatin ay tahay lama qisaasi karo ama jab ay tahay lama qisaasi karo sababtoo ah jabki hadday halkaas jabto qof waxa weeye kaf ay ka leedahay qof dhinacaa qalloocanaya qof waa burburee lafihii hadhow marka ma la miisaami karo marka dhaawaca iyo maaragtay kusuurta jijibitaanka ma garatay ama madaxa ha ahaato ma garatay ama jirka kale ha ahaatee waxaa weeye lama qisaasayo laakiin lafta haddii la cadiyo ama madaxa iyo wejiga ha ahaato ama jirkan kale ha ahaato waxaweye markaas waa la qisaasi karaaho nabarka unbaa lafta la geynaya ama dhaawacii kale iyo maaragtay jabkii lama qiyaasi karo sababtoo qaabka loo jebiyey hadhow haddii leed markii kas loo jebinayo qaabku qaabkii ma noqonayo sababto waa meelo qarsoon saasuu marka macnaheeda uu ka wada hay marka wuxuu yidhi wa kullu cudwin xibin kastoo ukhida min mafsalin laga gooyey fa fiihi lqisaasu ahaa waxaa laga qaadanaya middaan mafsal laga gooynin lama qisaasi karo inuu ama mafsal meeshii ka horeeya oo intuu ka goosa intii kale xukuumo qaato xukuum waxaa la yidhaahdaa addoona maalan intaan haddii laga gooyaa la qiimeyna isagoo intaan ka go-an waa la qiimeyna iyo isagoo haddana intaan ka go-an markuu intaan ka go-an yahay qiimaha isdhima ya ayaa hadhow lagu xugminaya addoon kaamila meeqbaay qiimihiisa yacni kaba soo qaad kun dollar inuu yahay hadday gacantan ka maqan tahay maxaa ka dhinmaayo shan boqol u soo daadegaya ko haddii haddana intaan lagu sii daro maxaa ka dhinmaayo maxaa laga yaaba laba boqol inuu ka soo daadego saddex boqol oo tago ilaa manfaco weynaa ka maqana moogta ama boqolaaba ka dhinmaysaba soo maa inta ka dhimantaa marka la siin intaan haddii laga gooyo oo afar boqol qiimihii ka go-o ya lix boqoloo qaadanayo yacni afartaas boqoloo dhimatay oo dhimatay oo qaadanayo haye walaa qisaasa ma ahaanin fil juruuxi dhaawacooyinka walaa fil kusuurina u qadar iyo jajabka ilaa fi lmuwadixati midda lafta caddaysa mana ilaax badanaa waxaa loo yaqaanaa midda wejiga iyo madaxa caddaysa laakiin waxay leeyihiin midda xataa lafaha kala caddaysana eesh waa la mid oo waa la qisaasi karaa halkaasa noogu dawa ila tahmin dambe iyo diyada iyaduna waa baab kaloo fiqi weyn maanta markaas u baahan wallahu aclam sala allahu calaa maxamedin waali saxbi salam